yatarakhasu ma ruqsaysanayo alcaasi kii ku caasigaroobay bisafarihi safarkiisa wadalika mithaal kaabiqin waa addoonkii fakaday ee ka dhuntay sayidkiisii wanaashizatin iyo naagtii ninkeeda ka carartay ee falow anshaa haddii uu bilaabo mubaaxan safar bannaan uma intaa dabadeed jacalahu macsiyatan macsiya uu ka yeelo falaa tarakhusa waxa ruqsaysi uma sugnaanin fil asaxi asax haddaan qabanno ee walow anshaa-u haddii uu bilaabo caasiyan isagoo caasiya ayuu bilaabay safarkii uma taaba markaasuu toobad keenay fa munshi'un mid bilaabaya weeye lisafari safarkii min xiini tawbati tawbada waktigeeda laga bilaabo mid safarkii bilaabay weeye waxa uu leeyahay sheekhu qofka caasiga ah ee safarkiisa ku caasigaroobay ma ruqsaysanayo oo ruqsooyinkii u bannaana qofka musaafirka ah isaga uma bannaana oo kaa safarkiisa ku caasigaroobayna waa addoonkaa sayidkiisa ka baxsadee ka dhuuntay iyo gabadhaa naashizada ah ee amardiidada ninkeedii ku samaysay ee ka fakanaysa iyo kii dhuljiifka ahaa ee waddada goynayay iyo kuwaas weeye maxaa yeelay dee ruqsaysigan waxa loo sharciyeeyey in loogu kaalmeeyo qofka qof caasiyana looma kaalmeeyo waxaa kaloo la yidhaahdaa alrukas laa tunaatu bilmacaasi waxyaalaha ruksooyinkaa laguma xidhiidhiyo macaasida halkaa waxaynu tilmaanay in cisyaanka safarkuna uu saddex u qeybsamo mid waxaa la yidhaha caasun bisafar midna waxaa la yidhaha caasun fi safar midna waa caasun fi safari bisafar marka caasun bisafar waxa weeye waa qofka ku caasigaroobay safarkan iyo socdaalkan oo waxa weeye kuwanu inoo miisaaliyey waxaa la yidhaha caasun bisafar yani safarkaa iyo socdaalkaasuu ku caasigaroobay midna waxaa la yidhaha caasun fi safar oo masalan safarkiisani safar hagaagsan oo hor ilaahaya ayuu ahaa laakiin safarkii dhexdiisii ayuunbuu cisyaan ku sameeyey ama gabadh uu ku kubsada ha ahaato ama xoolo uu ku dhaca ha ahaato yani cisyaan iyo macsiyu dhexdiisii ku sameeyey marka waxaa la dhahaa kaa caasun fi safar yani safarka dhexdiisii ayuunbuu cisyaanka sameeyey midna waa caasun fi safari bisafar marka hore safarkiisu iska caadi buu ahaayo safar caadiya buu ahaa safarka dhexdiisii buu markaa cisyaan ku sameeyey cisyaankaasina waa mid ku tacalluqa safarkii oo safarka lafdiisii buu u leexiyey macsiyo inuu dhuljiifeeyo ayuu leexiyey marka waxaa la odhanaya waa caasun fi safari bisafar horto cisyaankani wuxuu dhacay safarka dhexdiisii oo waa caasun fi safari waxaanu ku tacalluqaa safarkii oo de waa kan safarkiisa iyo socdaalkiisiba qaadicu dariiqnimo u leexiyo oo caasun bisafari markaa hadduu yahay isagu caasin bisafar ruksooyinka looma ogola oo waa kaa uu inoo sheegay caasun fi safar hadduu yahay oo safarkiisa uu mubaax ahaa laakiin uu dhexdiisa un macsiya ku sameeyey waa ruksaysanaya leanno safarkiisu isaga wa iska banaanya caasun fi safari bisafar isaguna ma ruqsaysanayo oo waa kaa uu inoo sheegayo marka wuxuuna yidhi qofkii safarkiisa ku caasigaroobay ma ruqsaysanayo ruqsooyinkii looma ogola misaalna wuxu inoola soo qaatay addoonka aabiqaya naashidada kaasi waa caasun bisafar wuxuu yidhi sheekhu haddii uu bilaabo safar mubaaxa dabeedna safarkii uu macsiyo ka dhigo oo wuxuu leeyahay liakdi maxin waxaabuu safarkiisii u bedelay cashuur qaadid ama inuu gabadh ka sinaysuu raadsado ama inuu dhul jiifeeye ayuu u rogay falaa tarakhusa lahu fi lasaxi asax haddaan qabanno ruksaysi ma laha xilligaa uu sidaa ka yeelay markaynu ka bilowno oo waxa laga soo qaadaya isagoo safarka markii horreysay niyadaba ku bilaabayba waan halkaynu nidhi caasun fi safari bisafari saanigu isaga asaxa ka soo dhexeeya tarakhasu waa iska ruqsaysanayaa iktifaaan bikowni safari mubaaxan fi ibtidaa'ihi waxaynu iskaga kaafdoomaynaa safarka bilowgiisi mar hadduu mubaax iska ahaa bilowgaa horumaynu iskaga kaafdoomaynaayo iskaga ruqsaysanaya qofka waxau yihi sheekhu ah haddii oo bilaabo safar isagoo ku caasigaroobay safarkan oo waa maxay safar macsiye markiisa horeba ayuu u socdaalay oo caasun bisafari buu ahaa ilaahay baa dabeedna wax ku soo rogayoo uma taaba uu toobad keenay oo wixiiba iska noqo safar caadi ah ayuu ka dhigtay fa munshiun lisafari min xiini tawba wuxuu noqonayaa qof safarkii bilaabay xilligaa tawbada laga bilaabo mid safarkii bilaabay ayuu noqonayaa oo maxaa taa ka soo baxayaa waxay leeyihin haddii ay u dhaxayso isaga iyo halkan imika uu u socdaalay ee uu tawbada uga rogay haddii ay masaafatulqasr udhaxaysan waa gaabinaya haddii kalena ma gaabinayo walow iqtadaa hadduu ku xidho bimutimin qof dhammaystiraya laxdatan ilbiriqsi ayuu ku xidhay lazimahu waxaa ku waajibaya alitmaamu inuu dhammaystira ayaa ku waajibaya waxay dhahan shuruudda waxaa ka mid a yani ay leedahay gaabintu an laa yaqtadi'a bimutimin fii juz-in min salaatih waa inaanu ku dayanin ama aanu ku xidhanin qof dhammaystiraya juz salaada ka mida waa inaanu kaga xidhanin juz salaada ka mida waxay uga jeedaan haddaad xataa ku xidhato oo markaad allahu akbar tiixday sidaad dhamaystay uu salaamo naqsado juskii ugu yaraa ayaad kaga xidhatay salaaddii markaa waad dhammaystiraysaa hadduu nin dhammaystiraya kaga xidho qof dhammaystirayo musaafira ama mid muqiimahu negi walow ilbiriqsiba ha ahaatee lazimahu litmaam yani waxa ku waajibaya inuu salaadii dhammaystiro xadiisi axmed uu leeyahay oo sanad saxiixana ku soo arooray ayaa ibnu cabbaas laga wariyey oo la yidhi muxuu yahay qofka socotada xaaladiisu ee laba ragcadood tukanaya markuu keli yahay afar tukanaya marka uu yahay mid neyi wuxuu hi tilka sunna taasi waxa weeyaan waa sunna buuli markaa sunnuhu waxa weeye haddii qofka socotadaahi uu helo dad socoto ah oo uu la jamciyo waxaan leeyahy la jamaacaada hadduu helayo oo ay wada gaabiyaan saas ayay samaynayaan haddii kale oo aanu helaynin cid socotaah oo iyagoo wada gaabinaya ay isku jamacsadaana dadka muqiimiinta ahee negi ayay la jamacsanayaan waanay dhammaystirayaan walow racafa haddii uu gororo alimaamu lmusaafiru imaamkii musaafirkaha ayaa gororay sanka ayuu dhiig ka yimi wastakhlafa wuxuu dabeedna isku beddelay mutiman qof dhammaystiraya atama almuqtaduuna kuwii ku xidhay way dhammaystirayaan wakadaa waxaa kuula mida low caada alimaamu imaamkii hadduu soo noqdo waqtadaa bihi uu ku xidho taasina waa kuula mid waxau leeyahay sheekhu haddii uu gororo imaamkii socotada ahaa dad socotaa ayaa istukinayey dabeedna imaamkii ayaa sanka u dhiig ka yimi ama waa xadasay oo waysadii ayaa ka jabtay wastakhlafa mutiman wuxuu dabeedna khaliif ka dhig uu isku bedelay ilaa imaamka hadday salaadu wax ka noqoto waxaa laga maarmaanaya inuu qof gale uu isku bedelo uu meeshii soo taago mid isagu dhammaystiriya oo dadkii ku xidhnaaya ama mid kaluu meelahanba ka soo qabtay atama almuqtaduuna bihi kuwa ku xidhani way dhammaystirayaan way dhammaystirayaan leannahu imaamkoodii ayaa noqday mid dhammaystiraya oo waxaanay yidhaahdaan sida raajixa ah yani hadd wuxuu leeyahy haddii ay niyoodaan inay ku xidhaan haddii aanay niyooninna waa fula mid oo khilaaf ayaa jira odhanayaa masalan markay sidaas oo kale imaamka ku dhacda ee uu khaliif sameeyo mac yani niyat liqtidaa bilkhaliifa ma ma lala imanaya mise lala iman maayo marka waxay yidhahaan qawlka raajixi waxa weeye inaanay waxba waajibeynin mar haddii aynu xataa qawlkaa ku soconno dee xugun ahaan bay muqtadiin ugu noqonayaan markaa way dhamaystirayaan waxa kaloo kuula mida buu yidhi xataa imaamkii marka hore tukinayey haddii uu soo noqdo oo uu ku xidho yalzamhu litmaam inuu isaguna dhamaystira ku waajibayo waa liiqtidaa'ihi bimutimin fi juzi min salaati wuxuu ku xidhay mid dhammaystiraya ayuu qeyb salaadiisii kamida ku xidhay walow lazima hadduu waajiba alitmaamu dhammaystirkii muqtadiyan mid oo ma'muuma hadduu ku waajibo oo fafasada salaatuhu salaadiisi ay fasaado ow salaatu imaamihi ama imaamkiisa salaadiisi ayaa fasaaday ow baana imaamuhu muxdisan ama imaamkiisii ayaa u caddaaday mid waysala ataama wuu dhammaystiraya wuxuu ihi sheekhu haddii dhammaystir uu ku waajibo qof muqtadi ah oo ma'muuma iyo itmaam iyo dhamaystir uu ku waajibay masalan dee waaba masaladani soo haynayo marka kaa muqiimkaa uu imaamkii isa soo khaliifiye weeye ee uu isku soo bedelo intuu isagu salaadii ka baxo markaas ayaa salaadii qofkii ay ka fasahaaday salaadii itmaamkeedu uu ku waajibay ayaa ka fasaxaaday oo bimacnaa ka burtay ama salaaddii imaamkiisi ayaa fasaxaaday ama imaamkiisii ayaa muxdis u qaatay ayaa u caddaaday muxdis mid waysala atama wuu dhammaystirayaa buu leeyahay maxaa yeele waa salaad uu ku waajibay itmaamkeedi markaa waa inuu dhammaystiraa walow iqtadaa hadduu ku daydo biman qof ayuu ku dayday dannahu uu malaynayo musaafiran mid socoto ah fa baana muqiiman wuxuu caddaaday mid degi ow ama biman ayuu ku dayday jahila safarahu safarkiisa uu ka jaahil noqday atama waa dhammaystiraya ee walow calimahu musaafiran hadduu socoto ku ogaa oo washaka fii niyatihi niyadiisana uu ka shakisanaa qasara waa gaabinaya ee walow shaka fiiha fii niyati hadduu ka shakiyo oo fa qaala uu yidhahda in qasara hadduu gaabiyana qasartu waan gaabinaya wa ilaa haddii kale atmamtu waan dhammaystiraya qasara fil asaxi asax haddaan qabno uu gaabinaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ku xidho qofkii cid uu u malaynayo musaafir iyo socoto markaas ayaa wuxuu niyeeyey qasri fabaana muqiiman dabeedna wuxuu u caddaaday ninkii nin muqiimahoo negiy ayuu u caddaaday waa dhammaystirayaa horta masaladaa iyada ama wuxuu ku xidhay ciduu ka jaahil ahaa safarkiisa talow ma qof socotaaba mise maaha atama ayana waa dhammaystirayaa musaafir ba ha u caddaadee maxaa yale dee way kala muuqdaan musaafirka iyo muqiimku asalkuna itmaam weeye haddii uu ku ogaado laakiin musaafir ahaan ninkan inuu nin socotaa yahay tukanayaa wuu ogaa waxaanu ka shakiyey niyadiisa yacni inuu qasri niyeyin kale markaasuu isagu niyadii jasmiyey oo uu qasri ku xidhay qasara waa gaabinayaa hadduu imaamkii qaasir u caddaado hadduu imaamkii gaabiyo maxaa yeelay dee sida muuqata qofka musaafirkaa xaaladiisu waa inuu qasriyo ee haddaba hadduu ka shakiye buu ihi niyada imaamkiisa qofka uu musaafira ku ogaa niyadiisa ayuu ka shakiyey markaasaa isagoo tacliiq samaynaya wuxu uhi hadduu gaabiyana waan gaabinayaa haddii kalena waan dhammaystirayaa qasara fil asaxi asax haddaan qabano waa gaabinaya hadduu imaamkiisi gaabiyo liannahu waxa uu niyeeyey waxa nafsulamarka ay ahayd ayuu niyeeyey asaxbanisaanigu wuxuu leeyahay laa yuqsir ma gaabinayo litaradudi fi niya maxaa yeelay taradud iyo shaki ayaa niyadii soo galay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilqasri qasriga waxaa loo shardiyaa niyatuhu fi lixraam inuu niyeeyo markuu xidhanayo wataxaruz iyo wataxaruzu iska ilaalin can munaafiiha wixii anfinayay niyada dawaaman si joogtaa uu isaga ilaaliyo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa yacni qasriga waxaa loo shardiyaa inuu niyeeyo isaga itmaamka iyo dhammaystirka niyo looma shardiya maxaa yele isagu asalkii weeye oo dhammaystirku waa ku waajibaya walow yaanu niyoonin be kana isagu asalka ka baxsan oo niyo u baahan waana goorma fil ixraami waa marka uu xidhanayo marka uu xidhanayo ayuu niyoonayaa halkaa waxaan ka fahmaynaa yacni dadkan aan diinta aqoonin waxay yidhaahdaan waan soo xidhay ama safar baa ii xidhnaa qasri baa ii xidhnaa ama maan soo xidhanin inaani wax jira ahayn yani iima xidhnayn wala aan qasrino socota iima xidhnayn maan soo xidhan ama war jamcan galbaa soo leeya qasri baa ii xidhan yani qasrigu wax lasoo xidha maahae markaa aada salaada gelayso iyun baa la niyeeyaa marka waa inuu niyeeyaa qasrinta marka u xidhanayo wataxaruz can munaafiiha dawaaman waana inuu iska ilaaliya qofku waxaa niyatulqasri anfinaya ka hor imanaya joogta ahaan intay salaadu daa'imtay waa maxay waxaas masala niyatulitmaam oo kale waa inuu iska ilaaliya dhamaystir inuu niyeeyo walow axrama haddii uu xidho qaasiran xaala kownihi qaasiran yaha mid gaabinaya uma taradada dabeedna wuxuu ku nuqnooday fi annahu yaqsuru inuu gaabinayo aw yutimu inuu dhamaystirayo o fi anahu isagu nawaa inuu niyeeyo alqasra aw ama qaama imaamuhu baa lihaalihatin u kacayo fashaka markaas ayaa wuxuu shakiyey hal huwa mutimun inuu dhammaystirayo am saahin iyo inuu sahwisan yahay atama waa dhammaystiraya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu xidho qofkii isagoo qaasirahoo gaabinaya oo niyatulqasri ayuu niyeeyey markaas ayaa wuxuu ku taraduday inuu gaabiyo inuu dhamaystiro miyaad dhamaystiraysaa miyaad dham gaabinaysaa atama buu le waa dhamaystiraya ama wuxuu ku taraduday uu ka sheekeeyey inuu qasri niyeeyey iyo inaanu niyeynin markaa taana wuu dhamaystirayaa markaaba ha caso inuu niyeeyo liannahu salaadiisii qayb ka mida ayuu isaga oo ka shakisan tamaam uu ku gutay ama imaamkii ayaa wuxuu u kacay buu yidhi mid saddexaad ragcad saddexaad markaasuu ka shakiyey wartalow miyuu dhammaystirayaayo sidaasuu ugu kacay ragcadda saddexaad mise waa sahwisan yahayoo ragcadda saddexaad sahwi buu u kacay atama waa dhammaystirayaa buu leeyahay imaamkiisa haba u caddaday inuu saahi yahay waa isagoo ka shakiyey niyada naftiisa oo kala ayuun bay ka dhigantay walow qaama qaasiru kii gaabinayay hadduu lihaalihatin ragcad saddexaad u kaco bilaa muujibin lilitmaami iyadoo aanay jirin wax dhammaystir waajibiyaa batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa ee wain kaana haddii uu istaagiisaasi sahwan yahay caadda waa noqonayaa wasajada lahu sahwigaana waa usjuudaya wasallama waana salaamo naqsanaya ee fain araada hadduu doono an yutima inuu dhammaystiro caada waa noqonayaa uma nahada dabeedna waa henganayaa mutiman isagoo dhammaystiraya wuxu uhi sheekhu haddii uu qofkii qaasirka ahaaye inuu gaabiyo salaada niyeeye oo u kaco ragcad saddexaad waxaanu u kacay camdan isagoo u kasaya wax itmaam waajibiyaana ma jiro bilaa muujibin lilitmaam oo waa maxay waxyaalaha itmaamka waajibiya dee waa niyat litmaam oo kale inuu niyeeyo ama niyat liqaama iyadoo aanay jirin ayuu isaga kacay camdan batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa dee qofkii dhammaystirayey ee afarta ragcadood tukanayoo ragcad shanaad camdi isaga kacay bay la mid tahay ee haddii istaagiisaasi uu sahwi ahaa uu ragcadda u kacay saddexaad kadibna uu xasuusto aayadda waa noqonayaa buhi waajibaan wasajida low sahwigana waa u sujuudaya wasallama waanu salaamo naqsanayaa ee markaa uu xasuustay inuu ragcad saddexaad u kacay haddii uu doono inuu dhammaystiro isaga oo taagan muxuu yeelayaa wuxuu leeyahay ha noqdo oo ha fadhiisto marka uu fadhiisto ha istaaga dabeed mutiman isagoo dhammaystirayo itimaam niyeysan qiilna wuxuu leeyahay mee waxba fadhiisan maayo soo noqon maayo halkaasunbu kasii wadanaya oo niyada halkaa uu ku bedelay ayaa ku filan wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa musaafiran uu yahay mid socotaa fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan ee falow nawaa hadduu niyeeya aliqaamata nagaadi fiiha dhexdeeda ow ama balagat ay gaadho safiinatuhu doonidiisii ayaa waxay gaadhay daara iqaamatihi nagaadihiisa daarteedii atama waa dhamaystiraya waxa u leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa inuu safarkiisu daa'imo intuu qofku salaada ku jiro oo uu shaksigii gaabinta niyeeyey uu ahaado qof musaafir ah oo soconaya fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan waa inuu qof soconaya yahay bimacnaa safarkiisii uu yahay mid jooga musaafir inuu yahayda waxaan uga jeednaa qof safarkiisii uu joogo waa inuu yahay oo ama aan gaadhin meeshii uu socday ama aan niyadii bedelin diwaamu safarihi fi jamiici salaati hadduu iqaamo niyeeye buri iyo nagaadi salaada dhexdeedii ama doon ayaabu saarnaayo doontiibaa dee halkii uu deganaa la gaadhay atama wuu dhammaystirayaa buu yihi markaa maxaa yeelay dee marka oo iqaamo niyeeye sababtii ruksada ayaa meesha ka baxday markanuu dee nagaaday iyo markuu niyeeyey labaduba waa caynkaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa musaafiran uu yahay mid socdaal ah oo musaafir ah fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan ee falow nawaa hadduu niyeeyo aliqaamata nagaadi fiiha dhexdeeda oo balagat safiinatuhu daara iqaamatihi ay gadaatama u dhamaystiraya waalqasru gaabinta ayaa afdalu ka fadli badan min alitmaami dhammaystirka cala almashhuuri haddaan qabano qowlka mashhuurkaa waa goorma waa idaa balaga markuu gaadho halaata maraaxila saddex maalin socod wasawmu soomka ayaa afdalu ka fadli badan min alfitri afurka in lam yatadarar bihi haddii aanu ku dhibaatoonin waxau leeyahay sheekhu gaabinta ayaa ka fadli badan dhammaystirka oo qasriga ayaa qofka u fadli badan qowlka mashhuurka haddaan ku soconno weeye waase goorma waa markuu safarkiisu gaadho saddex maalin socod oo dee dhinaca waa itibaac bay leeyihiin oo dee rasuulku waa gaabin jiray masaafadaa iyo weliba inagoo ka baxayna yacni khilaafka cidda waajibisay oo masalan abu xaniifa oo kale ayaa waajibiyey oo yii saddex marxaladood hadduu gaadho waa waajib marka had iyo gooraalena waxay caan ku yihiin yani haddii uu madhab masale waajibiyo ka kalena wuxuu idhahdaa waa sunne khuruujan min khilaafihi yani waxay dhahan inoo ka baxayna khilaafkaa oo waxba laga yaaba in dee kaa waajibiyeyba inuu aq inuu inuu xaqiiba ku taagan yahay ka muqaabil mashhuurka qowlka mashhuurka waxaa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay itmaamka ayaa ka fadli badan mutlaq ahaanba hal isaga asalo isagaana camal fara badan saddex marxaladood markuu gaadha buu ina yidhi qowlkaasi haddaanu gaadhinna itmaamka ayaa fadli badan oo waana asal waxaanay leeyihin dee abu xaniifa aan ogolaynba sidaa ma dhinacaana aan ka ogolayn xukunkiisana ayagu dee waa arkaysaan shaaficiyaad waa shay bannaan bay ayagu leeyihiin sidaas ayaanay u kala fadli badan yihiin culimo fara badan oo muxaqiqiinina waxay ku tegeen yacni sidii aynu tilmaamaynay safarku mutlaqu safar inuu yahay horto oo wixii safar lagu magacaabi karo un horto xagga masaafada uu ka yahay wixii safar lagu magacaabi karo in horto lagu ruksaysanay wixii aan safar lagu magacaabi karin in aan lagu ruksaysanaynin isla markaa haddii qofku wax uu galo wax safar la odhan karo inuu qasrigii waajib ku yahay lianna axaadiida saxiixa waxay tilmaantay in salaada markii hore ee la faral yeelayba ay ahayd laba laba maqribka iyo subaxo maqribkuna sixiis u ahaa subaxuna sidaas u ahaa kuwan kalena laba laba ayay haayeen markii rasuulku sala allahu alay slam uu hijrooday ayaa faziidat salaatu lxadr wa uqirat salaatu safar markaas ayaa la kordhiyey salaaddii nagaadiga oo lagu daray laba ragcadood wa uqirat salaatu safar salaadii safarkana sideedii baa lagu sugay oo laba ragcadoodeediia marka wax itmaam la yidhaahdaa marnaba ma gelin waana xadiis saxiixa wax itmaam la yidhaha iyo dhamaystiri maba gelinba rasuulku waa gaabin jiray waana dhamaystiri jiray taasina wax jira maaha oo waa xadiis aada u yani hooseeya saa darteed culimo fara badan oo muxaqiqiine waxay ku tegayaan qasrigu mar haddii safarkii la ictibaarinayo la helo inuu yahay mid waajiba laa junaaxa alaykum an taqsuruu min asalaa ayaddaa ilahay le wax dembi idinkama haysta inaad gaabisaan yani hela waxaad ka fahmaysaa in la gaabiyo wax dembi inaanad kama haysan leeyi in la dhamaystiri karana yani taana waxay ku tilmaamaan inuu yahay qasri xagga sifada ee qasri kale inaanu ahayn waxaana si fiican uga hadlay masalada maxamed amin ashinqidi tafsiirkiisa adwa lbayaan fi dax qur'an bilqur'an marka uu ka hadlayay aayaddaas soomka yani rabadaan qofkii socotada ahaa ayaa ka fadli badan bu hi afurka maxaa yeelay ee u fadli badan yahay dee waxaa ku sugan dimadiisii uu beri yeelayo iyo waktigii oo dee cibaado uu ku camilayo ficilka rasuulka sala allahu alay slam saasaa u badnayd wa an tasuumuu khayru lakum inaad soomtaan ayaa idiin khayr badan baana ilaahay waana goorma in lam yatadarar bihi waa haddii aanu ku dhib mudanaynin haddii uuse ku dhib mudanayo masalan xanuun oo kale ama mashaqa aanu ixtimaali karayn ayaa ku sugan afurka ayaa u fadli badan maxaa yeele saxiixayn waxaa kuso aray rasuulku sala la ala sl inu arkay nin sooman saf oo la hadheeyey markaasaa wuxuu yidhi kama mid ahaa biriga inaad soomtaan safarka haddii dhibaato muxaqaqi ay kaga imanayso qofka soomka xaaraan baabu ka noqonayaa kollaybana hadda yacni safaradeennan ay mashaqadu aadka ugu yartay ama gawaadhi la iska raacayo ama diyaarada ama dooyo yani waxa wanaagsan qofku inuu iska soomo maxaa yeelay hadda waa ku adag tahay qofku inuu qadeeya aad bay ugu adkaanaysaa marka waxaa kuu sahlan xilligaa aanad meelaad wax ka cuntan aanad helaynin dadkii oo dhan a iskuwada midka tihiin ayaa wanaagsan qofku inuu iska soomo haddii kala dhibaato ayaga kaga imanaysa faslun fi ljamci bayna salaatayn waxaynu ku soo jirnay qaabkii iyo habkii ay lahayd salaada qofka socotada ahi marka wuxuu inooga soo hadlay qeybtaa hore sheekhu qasri oo ah salaadihii afar afarta ahayoo la gaabiyo laba ragcadood min laba ragcadood laga tukado halkana wuxuu inooga hadlayaa iyadoo laysu geynayo oo laba salaadood oo isku wakti la tukanayo wuxuu ihi markaa sheekhu yajuusu waxaa banaan aljamcu kulmin iyo isugeyn bayna duhri walcasri duhr iyo casr la kulmiyo taqdiiman horumarin iyo wa taakhiiran dibdhigba walmaqribi walcishaay maqrib iyo cishaaina waxaa banaan markaa walmaqribi wa bayna almaqribi walcishaai maqrib iyo cishaaina kadalik sidaas oo kale in ayagna la jamciyo ayaa banaan fi safari tawiili safarkii dheeraa wakada alqasiiri kii gaabnaana waa kulamid fii qowlin qowl haddii aan ku soconno ee fain kaana hadduu yahay saa'iran mid soconayo waqtal uulaa ka hore waktigeeda hadduu soconayo fa taakhiiruhaa dibdhigeeda ayaa afdalu fadliba wa ilaa haddii kaloona soconaynin waktiga ta hore fa cagsuhu kaa cagsigii ayaa fadli badan wuxuu ihi sheekhu waxa banaan jamcin iyo in la isu geeyo duhr iyo casar oo taqdiim lagu sameeyo oo inta casarkii lasoo horumariyo waktigii duhurka lala tukado ama taakhiir in la sameeyo oo duhurkii la dibdhigo oo waktigii casarka lala tukado marka in waktigii duhurka la isugu keeno la taqdiimiyo iyo in waktigii casarka la isugu keeno la taakhiiriyo labadaasiba waa ay bannaan yihiin waxaa iyaguna lamida maqrib iyo cishaay ayaa iyaguna lamida sidaas oo kale in lasoo horumariyaana waa banaan tahay maqribkii maqribkii oo cishaaygibaa in lasoo horumariyo maqribka lala tukado iyo in maqribkii la dibdhigo oo cishaaygii waktigiisii la tukadaa labaduba waa bannaan yihiin waana fi safari tawiil waa safarkii dheeraa safar dheerna sidaynu soo marnay dee shaaficiye waa laba maalin socod iyo wixii kasii badan iyaga laba maalin socod wixii ka yari waa qasiir rukaska saf musaafirkana hadiyo gorale uma ogola marka isaga jamcu taakhiirka in la dibdhigo duhurka oo casara la tukada ayuu saxiixayn bay ku saarato anas iyo ibnu cumar iyo ayaa wariyey jamcu taqdiimkana markaa ibnu xibaan iyo bayhaqiya ayaa saxiix yeelo xadiis mucaadiya ay warinayaan oo tirmidina oo xasan ku tilmaamay ayay ayagana kusoo arooreen marka waa safarka dheer kadalik safarkii isaga gaabnaana ayana waa kula mid buu leeyahay fii qowlin haddaan qowl qabanoon ku soconno qowl baa isagu wuxuu odhanaya waar safarka gaabanna qofku salaadii wuu jamcin karaa sidii uu gaadiidka dushiisaba ugu sunaysanayay ayuu u jamcin karaa haddaba wuxuyna yidhi sheekhu haddii uu soconayo waktiga salaada hore masala waktiga duhurka ayuu soconayaa waktiga talabaadna waa degan yahay waktiga duhurkuu soconaya ama waktiga maqribka ayuu socdaalkii ku guda jiraa waktiga salaada dambe ee cishaayiga ama casarkana wuu degayaa ama tusaale ahaan oo kale dee tuulo iyo meel la degayo oo laga laga cunayo ama laga shaahinayo ayaa la tegayaa intii kalena waa socotaa fa taakhiiruhaa afdal in la dibdhiga ayaa fadli badan halkaas jamcu taakhiir la sameeyo oo duhurkii la dibdhigo ama maqribkii la dibdhigo wa ilaa haddii kale oo waa maxay ma soconayo waktigii kii hore ee waa degan yahay waktigii salaadii hore ayuu degan yahay waktiga talabaadna waa soconayo socod buu ku beeyay facagsuhu taqdiimka ayaa markaa fadli badan inaad soo horumariso maqrib cishaaigii ama casarkii ayaa fiican yani sidaa rasuulka salaas ayaa lagu raacaya duhur iyo casarna sidaas ayaa sheekhaan ay ku wariyeen maqrib iyo cishaaina abu daawud iyo keyrka ayaa wariyey sidaas ayaana qofka socodsada u fiican daba iyada lafdeeda haddii uu labada waktiba soconayo ama labada waktiba uu degan yahay iyadaa sidee baa la yeelaya taas waxay yidhaahdeen taakhiirka ayaa fadli badan mar haddii labada waktiba la soconayo ama labada waktiba uu degan yahay taakhiirka ayaa fadli badan maxaa yeelay waxay dhahen waktiga salaada labaad wakti buu ta salaada hore u yahay xaqiiq ahaan laakiin waktiga ta hore ta dambe wakti uma aha wa shuruudu taqdiimi horumarinta shuruuddeedu halaaatun waa saddex albadaa'atu ku bilaabid bil uulaati hore lagu bilaabo ee falaw sallawmaa hadduu tukado oo fabaanow cadaado fasaaduhaa fasaadu uulaa fasadati thaaniyatu talabaadna waa fasaadaysa wa niyat ljamci jamc niyadii ayaa isna la shardiyaa wa maxaluhaa meeshiisuna waxa weeye niyatlljamciga awaluluulaata hore awalkeeda wa tajuuzu fii asnaa'iha dhexdeedana waa ku banaan tahay fil adhari adhar haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu haddaba shuruudda jamcu taqdiimku markaaad soo horumarinayso cishaai ama casar aad soo horumarinayso shuruuddiisu waa saddex albadaa'atu bilulaa inaad salaada hore ku bilowdo oo aada duhur hor tukato oo aada maqrib hor tukato waa inaad salaada hore ku bilowdaa maxaa yeelay waktiga salaada horaa leh tan labaadna taabicayuunbay u tahay haddaba hadduu casarkii hor tukaday isagoon duhurkii tukan ba casarkii tukaday ma ansaxayso ee markuu duhurka tukadaabuu ayuu ayadiina soo celinaya hadduu jamc doonayo sidaa si leeg weyn hadduu cishaagii horaysiiyana maxaa yeelay taabicu kama hormaro matbuuciisa wax raacaya ku raacaya kama hormaro marka wuxuu yihi sheekhu haddii uu labadoodiiba wada tukado isagoo tii hore ku bilaabay markaasaa waxa caddaaday fasaada tii hore fasaadkeedii baa caddaaday inay fasaaday oo maxaa ku dhacay dee shardi buu ka tegey ama rugni buu ka tegey tii hore ah sidaasay ku fasahaaday fasadati thaaniya ta labaadna waa fasahaadaysaa maxaa yeelay dee shardigii ahaa inta hore lagu bilaabo ayaa meesha ka baxo tii horean dee ku bilownayn oo meesha ka baxday tii horean meesha ka baxday markaa fasaadkeedana waxaa looga jeedaa oo fasadati thaaniya tii labaad waa fasahaaday wuxuu uga jeedaa waxa buray inay casar ama cisha ay noqoto ee asalkii salaadu ma burin ee naafile ayay markaa isaga noqonaysaa waxaa kaloo markaa iyana shardiya buu yihi niyat ljamci inuu qofku niyeeyo jamac si ay u kala soocmaan dee taqdiimkan iyo soo horumarintan aada soo horumarisay casar ka soo raraysa waktigiisii ama cishaayaad ka soo raraysaa taqdiimkaa sharciga ah iyo si ay u kala soocmaan mid aad ama sahwi u samaysay ama aada u samaysay ciyaarba maxalka haddaba niyatlljamciga meesha aad ku niyoonaysaana waxa weeye ee fadliga awal uula ta hore salaada hore ee duhur ama maqrib awalkeeda waa inaad niyeysaa kasaa'ir ilmanwiyaati bay leey waxyaala la niyeeye kalaba la mid oo in laga markaa horaysiiya ma banaana wa tajuuzu fii asnaa'iha fil adhari laakiin dhexdeeda way banaan tahay dhexdeeda salaadii hore isagoo ku jira dhexdeeda inuu jamac niyeeyo waa iska banaantay waa lixusuulilqaradi bidaalik dee ujeeddadii ayaa ku xasilaysa kaa taanigu wuxuu leeyahay laa yajuuzu ma banaana qiyaasan cala niyati alqasri sidii niyada qasriguba ay ahayd ee haddii aan dhexdeeda aanay u banaanayn adigoo itmaam xidhay inaad dhexda ka bedeshaa sida aanay kuugu banaanayn ayaanay tanna kugu banaanayn adigoo salaadii galay oo ku dhex jira inaad niyooto tii kalena inaad la jamciso maxaa yeelay jaamica ka dhexeeyana waxay leeyihin labadoodaba waa laba ruxsoo safar waalmuwaalaatu xidhiidhin ayaa la shardiyaa bian laa yatuula waa inaanu dheeraanin baynahumaa dhexdooda faslun kala saar waa inaanu dheeraanin ee fain taala hadduu dheeraado walow bicudrin cudurdaarba ha ahaadee wajaba waxa waajiba taakhiiru thaaniyati ta labaad in loo dibdhigo ilaa waktihaa waktigeeda in loo dibdhigo ayaa waajib ah walaa yadur waxbana yeeli maayo faslun yasiirun kala saar yari waxba ma yeelayo wayucrafu tuuluhuna bilcurfi caadada iyo sida dadka yani ay u yaqaanaan ayaana lagu garanayaa wuxu uhi sheekhu waxaa la shardiyaa oo shardiga saddexaad yahay almuwaalaad yani inuu xidhiidhiyo labadii salaadood oo aanu fasliga iyo kala saarku dhexdooda aanu dheeraan markuu duhur tukado waa inu casar raaciya markuu maqrib tukado waa inu cishaaina raaciya maxaa yeelay jamacan la jamciyey ayaa wuxuu ka dhigayaa salaad keli ah ta waxaa waajibay in la xidhiidhiyo sidii ragcadihii salaadaba ay waajibka ahayd in loo xidhiidhiya waxaanay leeyihiin dee salaada dambe taabic ayay u tahay toore taabicana lagama fasliyo matbuuciisa iyo ku raacayo sidaa darteed ayaa culimadu waxay yidhaahdeen waxaa weliba fiican oo maasuura bay yidhaahdeen inaan rawaatibtii qofku samaynin oo aanu dhexdooda sunaysanin ee isku xidhiiriyo riwaaya bukhaariga ku jirtayna waxay ahayd oo tilmaamaysay maqrib iyo cishaai rasuulku sala allahu alay wasalam uu kulmiye walam yusabix baynahumaa maanuu tukanin dhexdooda waxaana lagu garanayaa bu uhi sheekhu quulka yani walaa yaduru hadduu dheeraado bu yihi markaa cudurdaar hadduu dheeraado fasig wixii kala saaray walow cudurdaar baadoo sahwi iyo miyir doorsan iyo wax ku dhacayba ha ahaadee masalan intuu tii hore tukaday jamacna waa doonaya ayaa dabeedna waxbaas oo kala dhex galay wixiina waa dheeraaday walow wacas cudurdaarba ha lahaado ilow ama miyir doorsan waxaa waajiba talabaad in loo dibdhigo ilaa waktigeedii maxaa yeele shardigii jamaca oo ahaa muwaalaad iyo xidhiidhin baa meesha ku baxay walaa yaduru faslun yasiir bu hi kala saar yarina waxba yeeli maayo haddii fasliga iyo kala saarkaasi uu wax yar yahay waxba ma yeelayo haddaba inteebaa la odhanaya waa fasli dheer ama waa fasli gaaban wuxuu leeyahy waxaana lagu garanayaa duulka fasligu leeyahay iyo gaabnidiisa bilcurfi curfiga ayaa lagu garanaya yani waxay dadku u yaqaanaan fasli dheer fasli dheer buu noqonaya wixii wax gaaban loo yaqaanana mid gaaban buu noqonaya maxaa yeele waxay leeyihin wax baabida oo yani koobaya fasligaasi yani waxaa kala saaraya sharciga iyo luqada midna laguma hayo wixii caynkaasana een sharci iyo luqatoona baabid loogu haynin yurjac ila alcurf curfigaa loogu noqdaa se xirdiga iyo qabdiga iyo xagga zaka sariqada oo kale marka qofka gacanta lagu goynayo waxaa shuruudda kamida maalka uu xaday an yakuuna muxarazan fii xirzi mili maal lagu ilaaliyey inuu yahay waxa lamidka halka lagu ilaaliyo marka haddii dee magaalada oo dhami markaa shay quroo la leeyahay kaas ayuunbaa xirzi ah oo meel kasta iyo wakti kastaba kaasunbaa xirzi ah oo qofka kala baxaana uu noqonayaa qof xirsigii kala baxo lagu goynaya kaankaa kala bixinina la odhanayo xirsi kalamuu bixin ma jira ee waa wixii dadku ay u yaqaanaan xirsi ayuunbuu unoqonaya hadday halkaa miiska maqalkaa yare miiska hoostiisa uu yahay kaasuu noqonaya haddii mee qasnad uun bahasha lacagta lagu ilaaliyo qasnadaasunbuu noqonaya wixii xirsi loo yaqaano qabdiga oo kale isaguna waa lamid oo xagga beecu inooga iman doona insha allahu subxaana yani wixii la kala jitay la kala qibdoonay gacanta lagu kala dhigayay ixyaha isaguna lamid a wixii caadi ahaan la odhan karo yani ixya ayuu u yahay waxaa la noolaynayo waa lagu mulkayaa dhul walilmutayamimi kii gebagabaysay waxa usugnaaday aljamcu jamcinaya usugnaaday cala saxiixi kii mutayimika gebagabaysanayay walaa yadur waxbana ma yeelayo takhallulu talabin khafiifin doonid fudud soo kale dhexgelitaankoodna waxba ma yeelayo waxau leeyahay sheekhu qofkii gebagabaystay waxa u sugnaaday aljamc inuu jamciyo ayuu leeyahay laba salaadood cala saxiix qowlka saxiixa haddaan qabano sidii qofkii weysaystay ay ugu baahnayd ee ay ugu banaanayd baan le qofkii weysaystay ayay ugu banaantay qofkii gebagabaystayna inuu jamc sameeyo markaa waxbana ma yeelaya buu yidhi dalaba khafiifahoo fudud dalab khafiifa yani doonid uu biyo doonay ilan waxay leeyihiin shafciyi waataynu kusoo marnay inaan laba salaadood oo farale aan hal taymuum lagu tukan karin sida markuu salaada hore intuu doondoono uu gebagabaystuu tukado dee tii kalena markaa waxaa laleeyahy isna uu xarhaadiyo markaa dalabkaa khafiifka ah ee uu biyaha raadinayo soo kala dhex gelayaana waxba ma yeelayo maxaa yeelay waxay leeyihin dalabkaa fududi min maslaxati salaa salaada danaheedu ka mid yahay wuxuu shabahaa uu la mid yahay markaa aqiimidii salaada la aqiimayo o kale isagaaba ka awlaysan bay leeyihiin tan shardi ayuu yahay iqaamadu laakiin shardi maaha markaa dee dalaba khafiifa ayaanu ina yidhi haddii uu dalabku dee dheeraado waxwaa yeelayaa marka hadalkaa walaa yaduru takhallulu alabin khafiifin sheekh kamid ah culamada shaaficiyada ayaa wuxuu leeyahy laa yajuuzu liannahu yaxtaaju ila dalab ma banaano oo dalab buu u baahanaya iyo biyo doondoon markaasuu leeyahay walaa yaduru takhallulu alabin khafiifin soo kala dhexgalka uu soo kala dhexgeli labada salaadood doonidaa yar waxaana yeelayso cala saxiixi baynu nidhi muqaabilka saxiixaasi wuxuu leeya yaduru wa lituuli lfasli bihi baynahuma waxa dheeraanaya buu leeyahay fasliga lagu kala saaray laba sala doonitaanka ayaa dheeraanaya oo ma banaana walow jamaca hadduu jamciyo uma calima dabeedna uu ogaado tarka rugnin rugni inuu ka tegay min alulaa tii horaa baalataa labadoodi waa buraya wa yuciidu uma waa soo celinaya jaamican xaala kawni jaamican uu yaba jamcinaya aw min athaaniyati ama ta labaad inuu ka tegay rugni ayuu ogaaday wa adeegee fain lam yatuli lfaslu haddaanu waxa kala saaray dheeraanin tadaaraka wayse soo haleeshinayo wa ilaa haddii kale fa baailatun baatilo ayay noqonaysaa walow jahila hadduu ka jaahil noqdana acaadahumaa labadoodaba wuu soo celinaya liwaqtiyihimaa labadooda waqti ayuu mid walba soo celinaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu jamciyo laba salaadood kadib intuu ka faaruqay baa wuxuu ogaaday hal rugni oo ragcad salaadii hore ah inuu ka tegey hal rugni oo ragca salaadii hore ah labadan salaadood jamciye tii hore ayuu ogaaday rugni inuu ka tegey labadoodiiba waa burayaan ta hore waxay ku buraysaa rugnigaa uu ka tegey oo waana jamcu taqdiim dee in la soo haleeshiiyaana ou hadda uu sameeyaana suurtagal maaho dee salaad baaba ka dambayso fasligii baa dheeraaday ta labaadna waa buraysaa ayana waxay u buraysaa lifaqdi tartiib tartiibtii oo la waayey ila waxay salaadan kale inay ka horeyso salaadii horena sharci ahaan ugama horeyso dee waa tan burtay mar hadday saa noqotay wayuciiduma jaamican wuu soo celinaya markaa hadduu waktigii waasic yahay isagoo jamcinaya ayuu haddana labadoodiiba soo celinaya ama wuu aaday ka labaad wuxuu ogaaday inuu ka tegey rugni ka labaada haddii aan fasligu dheeraan buu leeyahay waxaan kala saaray haddaanu dheerayn oo masalan dee intanu ima kasii baxsanaa ee ayaan dheerayn tadaaraka way soo haleeshinaya marka rugniguu ka tegey labadii salaadoodbana waxay ku tegayaan cala sixa ansixid wa ilaa haddii kaluu dheeraado oo fasligii dheera fa baatilatun ta labaad baatilo ayay noqonaysaa maxaa yeelay muwaalaadkii ayuu ka tegey te baatila ayaa markaas soo kala dhex gashay ile waa tan salaad baatila baa ku jirte waxaa waajiba markaa in waktigeeda ayada uu tukado oo waktigeeda uu dib dhigo haddii uu ka jaahil noqdo kanuu ka tegay inuu tii hore yahay iyo inuu tii labaad yahay labadoodaba waa soo celinaya mid walba waktigeedii ayuu tukanayaa maxaayl waxa suurtagala dee inuu tii hore yahay ayaa suurtagala jamcu taqdiimkina waxa dii waxaa suurtagala inuu talabaad ka ahaaday dabeedna fasligii ayaa dheeraanaya marka labadoodii wakti ayuunbuu kala tukanaya taakhiir laakiin waa isaga banaan yahay waidaa akhara alulaa ta hore markuu dib dhigo lam yajibu tartiibu tartiibma waajibiyo walmuwaalaatu xidhaidhin iyo wa niyatu ljamci niyatlljamci toona cala saxiixi saxiix haddaan qabano wayajibu waxaa waajiba kownu taakhiiri inuu biniyati ljamci uu yahay wailaa haddii kale fayacsi waa caasi garoobaya watakunu qadaa'an salaadiina qadaa ayay noqonaysaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu dib dhigo salaadii hor waktiga talabaad u dibge jamcu taakhiir buu sameeyey ka horna waxaa jamcu taqdiim ma waajibaya tartiib la kala tartiibiyaa oo cishaai buu iska tukan karaa isagoon weli maqribkii tukan duhur bu casar buu iska tukan karaa isagoon weli tukan duhurkii muwaalaad iyo xidhiidhina waajib maaha niyatljamcina taoreynayeena waajib maaha cala saxiixi oo waxay leeyihiin saddexda masaleba saxiix uu yaalaayeen xagga tartiib la-aanta dee waktiga waxale bay leeyihiin salaada labaad markaa dee waxba taabica laga dhigi maayo xagga muwaalaadka la-aantiisana waxay leeyihiin dee waa tii hore waktigeedii markuu baxay waktigeedii asliga ahaa markuu baxay ayaa waxay shabahday salaad faaita ah oo dee aan loo aadaamahayn marka muwaalaadkeeduna ma waajibin niyaduna kadalik waa saasi leegoo dee waatan laba soo dibdhigay muqaabilu saxiixu isagu wuxuu leeyahay waa waajibayaan saddexdaasiba kamaa fi jamci taqdiim tii jamcu taqdiimkuwa waxa iyo waajibayna waa inuu kala tartiibiyaa waana inuu muwaalaad ku sameeya u xidhiidhiya waana inuu niyeeya waxaase waajiba buu yidhi oo shuruud noqonaya kownu taakhiiri biniyati ljamci waa in dibdhigiddaa salaada aada dib dhigtay duhur ama maqrib eed u dibdhigtay waktiga dae biniyati ljamci waa inaad niyeysaa jamac inaad salaada kale la jamcinayso intaa waktigeedii hore aanu bixin wa ilaa haddii kale oo aanu niyaddaa samaynin ee wuu iska dibdhigay niyo la-aan fayacsi qofkii markaa waa caasigaroobaya macsiya ayuu sameeyey watakunu qadaa'an qadana way noqonaysaa maxaa yeelay dee waktigeediiba wuxuu ka khaali noqday ficil iyo casmi labadaba ficilna kulamo imano salaaddii dhexdiisi kumuu tukan casmi iyo niyo u goostay inuu dibdhigana kulamu iman walow jamaca hadduu jamciyo taqdiiman jamcu taqdiim fasaara bayna asalaatayni labada salaad waxa muqiiman uu noqdo mid negi batala aljamcu jamci waa buraya wa fi thaaniyati iyo wa bacdaha talabaad iyo wixii kasii dambeeya laa yabtulu fi lasax asax haddaan qabana ma burayo aw taakhiiran buu niyeey jamciye faaqama bacda firaaqihimaa intuu ka faaruqay dabadeed ayuu nagaaday lam yu'asir ma raadaynayo wa qablahu hortiina yajcalu lulaata hore qadaa'an buu ka yeelaya wuxuu ihi sheekhu haddii uu jamciyo jamcu taqdiim ayuu jamciyey tii hore ayuu tii waktigeedii isagoo jamc niyeysan dabeedna labadii salaadood salaadii hore ayuu jamci niyeeyey labadii salaadood dhexdoodu dabeedna nagaaday ama tii hore ayuu nagaaday muqiim buu noqday wuu niyeeyey ama dee doontii uu la socday baa gaadhayba meeshii uu doonayay batala aljamcu jamci waa buray sababkiisii ayaa meesha ka baxay waxa waajiba salaada labaad in loo dib dhigo waktigeedii amaa tii hore miya iyadu kuma raadoobayso nagaadigaa leanna waktigeedii baa iyada la tukanayo dee jooga jamaca uu ka cabiray ine tasaahul baa iskaga sugan ile mabuu jamcinine isagoo niyeysan jamcun baa looga jeeda hadduu doono inuu jamciyo taqdiim wafi thaaniyati wa bacdaha haddii uu nagaado salaada labaad iyo salaada labaad dabadeed ayuu nigaa nagaaday muqiim noqday laa yabtulu fi lasaxi asax haddaan qabana ma burayo maxaa yeelay markuu dee dabadeed naga markuu dhexdeeda nagaaday waxay guntantay iyadoon cudurdaarka suulin marka dabadeed uu nagaadana dee waxay dhammaatay salaadii iyadoon cudurdaarkii suulin taanigu wuxuu leeyahay yabtulu waa burayaa buu leeyahay qasriga ayaan uga qiyaasanayna waa buraya ama wuxuu jamciyey jamcu taakhiir jamcu taakhiir ayuu sameeyey markaasaa wuxuu nagaaday bacda firaaqina intuu labadoodiiba ka faaruqay ayuu nagaaday lam yuasir kaasi ma raadaynayo maxay ruksadii dee waxay dhammaystirantay talabaad waktigeeda wa qablahu intaanu ka faaruqin hadduu nagaado labadii salo intaanu ka faaruqin hadduu nagaado salaada hore wuxuu ka yeelayaa qadaan qada ayuu ka yeelayaa maxaa yeelay dee salaadaa hore taabic bay talabaad u ahayd xagga addaha yani iyo ku gudashada cudurka loo gudanayo waana suulay iyadoon dhammaanin marka taa hore waxay noqonaysaa qadi wayajuuz waxa banaan aljamcu jamcin ayaa banaan bilmatari roob dartii loo jamciyo taqdiiman jamcu taqdiimna loogu jamciyo waljadiidu jadiidna waxa weeye mancuhu diididiisa iyo inaan la ogolayn taakhiiran jamcu taakhiir inaan la ogolayn wa shardu taqdiimi haddaba taqdiimka shardigiisu waxa weeye wujuuduhu roobkii inuu joogo awalahumaa labadaba horaantooda wal asaxu asaxna waxa weeye ishtiraaduhu in la shardinayo cinda salaami luulaa ta hore markuu ka salaamo naqsanayo inuu roobki joogo wasalju barafkii iyo walbaradu isna waa nooc barafka ka mida une kamatarin roob bay la mid yihiin in daabaha hadday dhalaalaan waladharu atharna waxa weeye takhsiisu ruksati in ruksada lagu gaar yeelayo bilmusallii kii ku tukanayay jamaacatan bimasjidin fii masjidin weliba masaajidna ay isku jamaacsanayeen baciidin oo fog oo yata-adaa uu ku dhibaatoonaya weliba bilmatari roobka fii ariiqihi waddadiisa iyo meelaha uu marayo waxau leeyahay sheekhu waxa banaan aljamcu bilmatar taqdiiman inuu sameeyo jamac roob aawadii walow qofku muqiimba ha ahaado ha nagaadee waxa u banaan inuu laba salaadood jamciyo roob dartii waana taqdiim ayaa banaan horumarin in lasoo horumariyo cishaayigii oo maqribka lala tukado jadiidna waxa weeye in aan la ogolayn mar haddii roob ay tahay in taakhiir la sameeya maxaa yeele wuxuu leeyahay dee inuu roobku daa'imayo yacni daa'imidda roobka iyo joogidiisu dee qofkan ayada wuxuu awooddiisa uu leeyahay maaha waa iska go'i karaa dabeedna waxaa dhacaysa in laga bixiyo